bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecel nahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay tilmaamayaan in lagu dilay halkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka galmudug iyadoona la sheegayo shakhsiyaadka dilka geystay in goobtaas ay isaga baxsadeen sarkaalka la dilay ayaa waxaa la tilmaamay in dilkiisa ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan kuwaasoo gacansaar la lahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka burcadbadeeda soomaalida ee muddooyinkii lasoo dhaafay ku dagaalamayay qaybo ka mid a gudaha degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dilkiisa kooxihii geystay ayaa goobta isaga baxsada iyadoona ciidamada ammaanka ee maamulkaasi durba goobta ay ka sameeyeen howlgallo inkastoo aynan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan kooxaha ka dambeeyay falka dilka ah sarkaalka la dilay dilkiisa oo loo aanaynayo kooxihii burcadbadeeda ee dhowaan ciidamada maamulkaasi ay kula dagaalameen gudaha magaalada loogana dilay hogaamiyahoodii ayaa waxaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintaasi maamulka buntla maamulka galmudug ayagoona sheegay in arrinta ay baaritaan ku hayaan saacadaha soo aadan ay ka warbixi doonaan wixii warar ahna waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo xaalad nolol xumo oo aan wanaagsaneyn ayaa waxaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi bakool iyadoona la sheegayo degmada xudur iyo deegaano hoos yimaada haatan inay ka taagan tahay dhibaatooyin qayb ay ka tahay cunniyari iyo biyo la-aan baahsan oo ka jirta deegaanadaasi xilli sidoo kalena dhibaatadu ay la wadaagayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi badi dadka ku dhaqan gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya degmada xudur iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa haatan waxaa laga soo sheegayaa in dhibaatooyin xoog leh halkaasi ay ka jiraan iyadoona guddoomiyaha degmada xudur ee maamulka gobolkaasi bakool oo qayladhaan u diray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha samafalka asigoona ka dalbaday in halkaasi lala gaaro gurmud deg deg ah degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxay ka mid tahay goobihii lagala wareegay al-shabaab kadibna ay kusoo rogeen xanibaada waxaana magaaladaasi loo diiday inay galaan gaadiidka gargaarka sida iyadoona haatan dhibaato xoogan ay soo wajahday dadka ku dhaqan deegaankaasi sida uu ku waramayo guddoomiyaha degmada xudur ee maamulka gobolkaasi bakool runtii abaaro waa kajirtasaahay saada ma inkiri karo waad ogtihiin dalkan wax badanna mankii nabadiisa ay gacanta ay ku hayn ilaa toddoba sano dhibaato badan ay gaarsiiyeen tacab ma jiro ganacsi kama jiro dhibaatooyinkii ay gaarsiiyeen ilaa hadda waa la taagan tahay dadweynaha gobolka bakool marka insha allah abaarana waa ka jiraan runtii abaarana waa ka jiraan hadda insha allah waxaan rajaynayna hadda dowlad soomaaliya waa u qayliyay qayldhaan oo sameynay hay-adaha oo kale saas oo kale marka kolley waxaan waxaan rajaynaynaa inay wax un isbedelaa ay imaan doonaan ayaan rajaynayna insha allah waxaa heer gabagaba ah soo gaaray shirkii ka soconaya degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado iyadoona ergooyinka ka qaybgalaya shirka lagu wada maanta ama maalinta beriha inay soo gabagabeeyaan shirkaasi oo ay kasoo baxeen qodobo muhiim ah oo qaarkood ay tilmaamayaan wadahadallo lala galo maamulka jubba ee sida aadka ah ay kaga soo horjeedaan dadka ku dhaqan deegaanada gobolka gado wararka laga helaya gobolka gado gaar ahaan degmada garbahaare ee xarunta gobolka ayaa waxa ay sheegayaan in haatan la qorsheynaya in lagu qabto magaaladaasi shir dib u heshiisiin ah kaasoo gogashiisa lagu qabanayo degmada garbahaare ee xarunta gobolkaasi ayna ka qaybgeli doonaan sida la sheegay maamulada qaar ka mid a maamulada ka jira dalka iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay wehelinayaan maamulka jubba oo sida aadka lagaga soo horjeeda shirka haatan ka soconaya magaaladaasi afhayeen u hadlay shirka magaaladaasi ka soconaya ayaa waxaa u sheegay in haatan diyaar ay u yihiin soo dhoweynta hogaamiyaha labaad ee ur maamulka jubba jenaraal fartaag oo la tilmaamay in halkaasi uu gaari doono sidoo kalena waxa uu tilmaamay in gogasha nabadeed ay fidinayaan diyaar ay u yihiin inay soo daadgurayaan wafuudda ka qaybgalaysa annagu waxaan rabnaa through the government muxuu ahaa inaan dawladda xaggeeda u marro iyo international community-ga dadka ayaku hadday isfahmi waayaan inay ayaku dadkooda intay isugu yimaadaan isfahmaan oo heshiiyaan hadday ayaku fahmi waayaan waxaa fiican cid dhexdhexaada in la helo sida dawladda oo kale sida international community oo kale marka dawladda iyo dhinaca international community-ga ayaan annaku u maraynaa muxuu ahaa qaabkaan u aragna in dadku isugu imaan karo kuna heshiin karo waxay noo sheegeen inuu yidhi waa imaanaya dee dadka guusha loo dhigay buuna ka mid yahay waana u furan tahay ani time inuu ka tala dhiibto muxuu aha shirku wuxuu ku qalban yahay inuu yidhaahdo wax ka saxo muxuu ahaa marka welcome baanu leena muxuu ahaa sartaag waa dadka meesha ku shiraayo waa dadkiisii wey gobolka waa gobolkiisii wey wuxuu kale iyo fikrad ku kordhinayana diyaar baanu dadku sida qof walba siduu jecel yahay hadduu wax wax u dhigo waxa weeye dee dhabtuunba iyo dhabtuunbay ku tegaysaa haddii aan la idmo marka shirkaanu ma gebagaboobin ciduna isaguma imaanin muxuu ahaa international communitygii iyo dowladdii iyo kulli iyo dhinacyadii ay wax ka dhexeeyeen oo dhan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladaha soomaaliya iyo burundi ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban ilaa iyo shan qodob kuwaasoona dhammaantood tilmaamaya xiriirka wanaagsan ee la doonaya inuu dhex maro labada waddan qodobka koowaad ayaa waxa uu tilmaamayaa in dib u eegis lagu sameeyo xiritaanka safaaradda soomaaliya ee bujabuura islamarkaasina si taxadir leh loo hubiyo ujeedka xiritaanka safaaraddaasi qodobka labaad ayaa waxa uu dhigayaa in dib loo soo nooleeyo heshiiskii dhex maray dowladaha soomaaliya iyo burundi bishii bay sannadii labada kun labaiyo tobankii kaasi oo ku dhisnaa wada shaqaynta iyo saaxiibtinimo dheeraad ah lambarka saddexaad ayaa lagu sheegay in labada dal ay si muuqata u wadaagaan howlgalka la xiriira eedeynta loo jeediyey ciidamada amisom ee ka dhanka kufsiga kana timid hay-adda human rights watch islamarkaasina guddiga ka kooban labada dhinac loo xilsaara arrintaasi si loo hubiyo qodobka afaraad ayaa dhigaya in la sameeyo iskaashi dhanka warshadaha oo u dhexeeya soomaaliya iyo burundi qodobka shanaad ayaa isigana waxa uu dhigayaa in wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ay ka shaqeeyaan fulitaanka heshiisyadan si markaa islamarkaasina ay soo bandhigaan qorshahooda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa ku ammaanay dowladda burundi hanaanka dimuquraadiyadeed ee ka jira iyo ammaanka iyo soo celinta kala dambeynta dalka soomaaliya iyo siday ugula shaqaynayso madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalkaasi burundi muana bera ayaa ugu mahad celiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdigiisa booqashada ay ku yimaadeen jamhuuriyadda burundi waxa uuna tilmaamay in war maliba ay diyaar u yihiin la shaqaynta soomaaliya dalka burundi ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgalka loogu magacdaray amisom ee nabad soo celinta ee haatan ka soconaya gudaha dalka soomaaliya kaasoona lagaga soo horjeedo ururka al-shabaab iyo sidoo kale ururweynaha al-qaacida kuwaasi oo dagaal ka dhana wadamada deriska iyo sidoo kale caalamkaba ka wada qayba ka mida deegaanada dalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa waxa uu ka mid noqday toddobaadkii hore mas-uuliyiinta kormeeraysa doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi mosambiig wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta kormeeraysa doorashooyinkii dalkaasi mosambiig ee toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday wasiir goodax ayaa waxa uu si wada jir ah u hogaaminayay guddi kormeer doorashada dalkaasi ka dhacday shan iyo tobankii bishan dalka mosambiig ka dhacday shan iyo tobankii bishani ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kenya rayla odinga ayaana sidoo kale ku wehelinayay kormeerka ka qaybgalka kormeerka doorashooyinka ayaa waxa ay u tahay mid aada ugu wanaagsan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ah maadaama la doonayo inay ka dhacdo doorasho dalka soomaaliya sannadda labada kun lix iyo tobanka intii uu intii uu ku guda jiray howlihii shaqo ayuu wasiir goodax la kulmay guddiga doorashooyinka madaxa guddiga doorashooyinka doorashada madaxda maxkamadda sare ee dalkaasi mosambiig iyo weliba madaxweynaha haatan hayaa talada dalkaasi master philip warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu